ramadaan kariim dhammaantiin maqyaartayna dhegeysanaysaa meel weliba aa joogtaan iyo si weliba maqalka raadiyo beelula idiin soo gaariyo kuna soo dhowaada warka subaxnimo qodobada saaki aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhismaha xarunta maamulka feefeer oo maraysa heer gabagaba masjid cusub oo laga hirgeliyay xaafadda faanool ee magaalada kismaayo oo xidhagga laga jaray agab caafimaad oo lagu wareejiyey isbitaalka deegaanka baarguu ee gobolka howda oo lala wada habeyn ah oo laga bilaabay magaalada laascanood ee gobolka sool caalamka intiisa kalena waxaad ku maqli doontaan etoobiya oo muwaadiniinteeda ka soo daadguraynayso boqortooyada sacuudi arabiya mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waxaad maqasheen qodobadiio kooban markana kusoo dhawaaday iyaga oo fidsan waa talaado taariikhda milaadiyadda ay ku beegan tahay labada bisha afaraad ee abriil sannada laba kun afar iyo labaatan waxaana subaxan saaki ah idiin warramaya anigoo cabdimajiid maclin aweys ah aynu ku bilownay dhegaystayaal dhismaha xarunta maamulka feefeera soomaaliya ayaa marayso heer gabagaba ah sida uu ku warramayo waryahayaga cabduqaadir cumar ibraahim nadaara
waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha xarun loogu talagalay inuu ku shaqeeyo maamulka degmada feerfeer ee gobolka hiiraan si bulshada loogu adeego maamulka degmada ayaa horey ugu shaqeynayay saldhigga ciidamada booliska magaaladaasi halkaasi oo aan ahayn meel ku habboon gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada feerfeer ee gobolka hiiraan cabdulaahi cali xuseen ayaa ka waramaya halka uu marayo dhismahan
walaal degmada horumarkiidu aad ayuu u sareeyaa marka si dhaba kaaga hadlo xagga hadda degmada inkastoo dhismooyin badan ay laga xigaan halkaas ayay ku taallaa hoolkii weynu dib heshiisinta meesha agtiisa laga dhisayaa degmadu heer gabagaba ee mari dhowr biloodii socotaa dhowaan koley bil kabacdiina soo gabagaboobi doontaa rajaynayna insha allahu tacaala degmada saldhigaas iyo meelo lamid iyo hoolka waxaas wax lamid ah layaa lagu shaqay jiray maamurka hilkiisa kala duwan waxaa laga yaabaa inuu hal qol laba qol wax saas la isticmaali jiray hadda mid kasta asoo u madax bannaan xafiiskiisa u qalabaysan yahay inuu laba bilood ama bilka kabacdi la wareego ayaa rajaynaynaa baahida loo qabana hadda midaas mid laga sheekay kara maayo baahi aadaa loo qabay waxyaalaha laga soo gudbay oo hadda heer gabagabaa mara wanaaggaas ay tahay oo taas ina baahidii kasoo gudbi doonaa rajaynayna insha allahu tacaala baahi aad iyo aad u sarraysaana loo qabay midaas qof kastoo waxgarad waa dareemaya
waayahay hadda xaruntii dhismaha ku socda halkeed bulshada ugu adeegtaan
bulshada waxaa loogu adeegaa waxaa jiro halka saldhigga ah ayaa waxaa ku yiilay kow markii meesha la asaasaya laga dhisay xabsiyada iyo wax lamida laba qol oo dhagax ahay mid ka mid a ayaan ku wada shaqaynaa maamulka qeybihiisa kala duwan halna waxaa ku shaqeeya amniga halka kalena maamulka ayaa ku shaqeeya halkaasa bulshada loogu adeega magaalada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday dhismayaasha goobaha danta guud kuwaasi oo qayb ka ah horumarka magaaladaasi
oo mahadsan yahay cabduqaadir cumar ibraahim oo faahfaahinta warbixintaasi nala socodsiinayay markana jubbaland masjid cusub oo laga hirgeliyey xaafadda faanool ee kismaayo ayaa xiriga laga jaray waryahyaga bilaal daahir waaney ayaa faahfaahinta warbixintan soo jeedinaya
wasiirka wasaaradda diintii owqaafta maamulka jubbaland ayaa xariga ka jaray masjidka muscab bin cumeer oo laga hirgeliyey xaafadda faanoole ee magaalada kismaayo hirgelinta masjidkan ayaa waxaa ka qayb qaatay mu-asasada al kheyraad waxaana bixiyey lacagta lagu dhisaya haweye xirsi xasan oo ku xanuunsan dalka dibaddiisa cabdiraxmaan ismaaciil cusmaan gudoomiyaha mu-asasada al kheyraad ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismaha masjidka dhismihiisa maanta xafladiisaaan furayno waxaa dhistay gabadha la yihahda haweye xirsi xasan oo degan maaragtay dibadda qof xanuunsan oo bilxaqiiq shaqaysan jirtay ayay ahayd laakiin dee wuu u baxay waxaa la yidhaha shayaadiinta ay sariir saareen maanta insha allah markii xafladda noo dhammaato culummada waxaan ka codsanaynaa gabadhaas inay maaragtay noogu duceeyaan oo ilaahay uu ka qaado cudurkay xanuunka saaran maaragtay insha allahu tacaala aan codsanayna maadaama tobankii dambe barakeysna lagu jiro maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda diintii ooqaafta maamulka jubbaland oo daafuray masjidka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso masaajida isaga oo dhinaca kale bulshada kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarinta goobaha cibaadada wasaarad ahaan masaajidadu waxay leeyihiin nidaam wasaaradda ugu talagashay runtii in maamulkooda lagu hagaajiyo lagu dhaqo baahiyooyinkooda lagu ogaado culimada diinka soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland guddiyaa jira oo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dhismaha iyo horumarinta masaajidada sida uu sheegay aqoona cabdifitaax waxaa jira runtii marmar laisu yimaado masaajidada waaweyn iyo howlahaasoo kale laga qayb qaato oo wasaaradda iyo culimada diinka iyo dhammaan ganacsatada iyo laga qayb qaato si loo horumariyo goobahaas cibaadada taa marka insha allahu tacaala waa barnaamij wasaaradda waajibaadkeeda qeybo ka mid a iyadoo culamada kaashanayso iyo qof kasta oo muxsina oo barnaamijkaa ka qayb qaadanaya waxaan diyaaruna insha allahu tacaala inaan horumarino goobaha masaajidada madaariista macaayidda dhammaan marka waqtiga oo aada u gaaban waxaan leenahay dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay ilaahay ha ka siiya ajir xasanaad inta dambe oo ka qayb qaadan doontana waxaan leenahay ku baraarujinaynaa in la dhiso masaajidada lagana qaybta lagana qayb qaato baahiya hadda la sheego gaarko laba rufin aan lahaa waxaa ugu dhib badan dhismaha waxaa ka dhib badan arrimaha hadda laga hadlaa ka dhib badan dhismaha oo in la dhammaytira masaajidka baahiyiisa gaarka ah in la sii wado marka guddiga masaajidka iyo iyo wasaaradda ka wada shaqayn doona insha allahu taala wixii horumar masaajid ku saabsan masjidka muscab bin cumeer ayaa ka mid noqon doona masaajida ku yaala xaafadda fahnoole ee magaalada kismaayo kaasi oo door muhiima ka qaadan doona horumarinta cibaadada barashada culumta diinta islaamka
agab caafimaad ayaa lagu wareejiyey isbitaalka deegaanka barugu ee gobolka howd wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa agab caafimaad ku wareejisay maamulka isbitaalka deegaanka barugu ee gobolka howda daawooyinkan iyo qalabka caafimaad ayaa loogu talagalay in wax loogu qabto baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka barugu ee maamulka somalilan maxamed weheleye cabdi agaasimaha waaxda gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey agabkan
anigoo magacayga ku bilaabayaa ah maxamed weheliye cabdi ah madaxa qeybta gargaarka degdega ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaanu joognaa xarunta caafimaadka degmada deegaanka baargo annagoo halkaa u nimid inaan keenno amba soo gaadhsiino kolera kit iyo qalabkii lagula tacaalayay shumbiyeedka dhawaanahanba ka jiray dhammaan geeska africa gaar ahaan etoobiya oo jaarkeena ah innaga lafteena maadaama xilligii seasonaalkii ay tahay wakhtigan innagoo aan ugu talagalnay inaan ka hortag islamarkaana iyo ciddii soo dhacdaba lagu daweeyo waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha caafimaadka deegaankan oon ugu tagnay iyagoo kiis wakhtigaas dul taagan u shaqaynaya runtii wayna farxad gelisay inaad dadka deegaankeena sida qof kasta ugu shaqaynayo axmed cali isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka howd ayaa bogaadiyey daawada lagu wareejiyey
emerjansigu aada iyo aada iyo aada buu fiican yahay waxa aan markaa leeyahay halkaa hegan ayaa kusii ahaanaysaan iid baa ina soo gelaysaa iiddaa whatsappkeenna waxaan soo dhigay warqad shaqaalaheenna inaanay fasax lahayn inta dadkeenna xaaladaasi maanta ay ku sugan tahay aynu dhinacunu dhacayso hadaanidha dib baynu ka fasax qaadan laakiin maanta waxaynu ku jirnaa emergency m c h idinkuun maahay m c h kasta oo xarun caafimaad kasta hawdi waxa weeye malaha fasax intaasaan gaadhsiinaya haddana iyagana waxaa kale oo aan ka faaideysana uga faa'iideysanaya fursaddan c h w yada hadday bisha cas tahay hadday alight tahay all c h w maruo caafimaad oo dhan waxaan faraynaa in ay goobaha ay ka howlgalaan si kastaba isbitaalka deegaanka barugu ayaa waxaa xilligan lagu dabiibaya dad uu soo ritay cudurka shubamiyoodka oo halkaasi ka dilaacay ololo wada banayn ah ayaa laga bilaabay magaalada laasacanood ee gobolka sool sacdiye maxamed maxamuud ayaa faahfaahinta warbixintan soo jeedinaysa
dowladda hoose ee magaalada laasacanood gobolka sool ayaa bilowday ololo wada ballaarin ah oo kor loogu qaadayo laguna furayo wadooyinka kala duwan ee dhex maro xaafadaha magaalada laascaanood wadooyinka la fura ayaa waxa ay isku xiraan xaafadaha shacab horseed iyo kuwo kale si ay bulshada u helaan wadooyin waaweyn oo ay maraan baabuurta iyo bajaadyada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada laascaanood deeq cabdi warsame iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka waramaya muhiimadda ay wadooyinkan u leeyihiin bulshada gabadha wasiila laascaanood waxay samaysay ilaa toddoba dhabo dhabooyinkaasoo midba laga sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada mid waxaa laga sameeyey xaafadda bishcas mid kalena waxaa laga sameeyey xaafadda toocil afar dhabana waxaa laga sameeyey xaafadda xabaalaha ama xaafadda sayidka oo dhabada xabaalaha ka dega dhabooyinka dhammaantood waxaa xidhay qayb ka mida garanwaa qayb ka midana waxaa xidhay dadka xaafadaha ayaa ciid hortooda soo dhigay taasina dhabadii baa ku xuntay waaqaan u jeedinayaa dadweynaha kala duwan reer laasaan waxa weeyaan inay ka daayaan gurigooda hortiisa ciidda ay kusoo riixayaan ee ay sida ardaha ka dhigayaan taasi waxay keenaysaa in dhabadii yaraato xidhanto sidoo kale inay ka daayaan taangiyada wixii la mida ee dhabada lagu soo guriga hortiisa la dhigayo intaa markaan ka gudbo waxaan kaloo baaq labaad ugu dirayaa dadka shacabka ah xaafadaha kala duwan inay isku tashadaan cid waliba inay isku tashi ogaato oo waxaa la yidhaahdo ay isku tashadaan oo ay dowladda hoose la soo xiriiraan oo ay ka wada shaqeeyaan dowladda hoose sidii dhabooyinka xidhan loo banayn lahaa maanta waxaan joognaa xaafaddii buurta sayidka ee magaalada laascaanood runtii magaalada xaafadda waxaa ka socotay muddo dhowr maalmooda hawl ay fulisay dowladda hoose oo aanu runtii aad iyo aad ugu baahnayn hawshaasu ahayd geedgoyn waddabannayn iyo magaalada bilic soo celin runtii waxay noqotay wax aad loo mahadiyo halkan shalay waxay ahayd bohol aan lagu xisaabtamayn maantana way camiran tahay oo waa la sallaxay hawshan ilaa saddex jid oo dhinaca isku haya oo waaweyn oo highway noqday mid walibana way noo bannaysay aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan dowladda hoose iyo shaqaalaheeda oo ugu horreeya maayarka iyo ku-xigeenkiisu waxaan si gaara ugu mahad celinaya nimankii hawsha fuliyey oo xoqayihii hormuudka noogu ahaa iyo agaasimaha arrimaha bulshadu waxaan u mahad celinaynaa wadayaashii gawaadhidii cagafcagfyada ahayd iyo iskarogooyinkii shaqaynayay wadooyinkan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala gooshaha xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood
waa tahay dhegeystayaal halkaa warkaasi ka maqlaysaan waa raadiyo beelolah majida sideed iyo dhibteed megaartis goodha wararka caalamka intiisa kale ayaan aadi doonaa hase ahaatee markaana kusoo dhawaada xubeynta sarifka suuqyada warka subaxnimo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerlaha xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya macawisyada ragga haddii aan ku hormaro macawista sabarka hadraawi ayaa liibiyaa labaatan iyo shan doolar barbara asli ayaa liibiyaa qiimadha soddon iyo shan doolar macawista sabarta ee loo yaqaano barbaraawi ayaa liibiyaa soddon doolar ugu dambeyntiina macawista loo yaqaano umul maxamed ayaa liibiyaa afartan doolar xubintiina waa igintaa
otahay dhegeystayaal aad bay maasan tahay sacdiye maxamed maxamuud markaana xubeynta ciyaaraha kusoo dhawaada intii lasoo xumeeyey tartan loogu baaqaye bulshaya khayra iyo dumar
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio baarluul aan ku bilaabay ciyaaro xiise badan ayaa la filayaa in ay ka dhacaan horyaalada kala duwan ee dunida aan ku bilaabo premier leaga waxaa isu jihi doona kooxaha fulham iyo northern forest ciyaartan ayaa bilaabo doonta saddex saaci bar ama sagaal kuliba qadar soddon daqiiqa caawa xiligaasi waxaa isu jihi doona sidoo kale newcastle iyo everton kulanka xiga ee waqtigaasi dhacaya ayaa ah mid soo geli doona sagaalkii waliba qadar afartan shan daqiiqo ama saddex saac afartan shan daqiiqo waxaana isaga hor imaanaya crystal palace iyo barnmus wolfis iyo sidoo kale banley sidoo kale koob italia ayaa waxaa wada ciyaari doona safinaalkiisa kooxaha lazio iyo juventus tobanka habeenimo ama afar saac caawa ayayna ciyaartaasi dhici doontaa bro liga sacuudiga waxaa wada ciyaari doona kooxaha alnasar iyo abah ciyaartaasi ayaana bilaabo doonta tobanka habeenimo xubintiina waageynta
aynu halkaasi kaga nimaano xubnaha joogtada ee warka subaxnimo dhegeystayaal markana urarka caalamka intiisa kale etoobiya ayaa tobannaan kun oo muwaadiniinteeda durufaysan ah ka soo celinaysa dalka boqortooyada sacuudi arabiya go-aankan oo adis ababa looga dhawaaqay toddobaadkii hore ayaa la qorsheeyey in uu bilowdo horaanta bishan abril waxaana lagu wadaa muhaajiriin gaaraya toddobaatan kun oo reer etoobiyaan ah dalkooda ah in lagu soo celiyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda etoobiya bartukan ayana ayaa sheegtay in howlgalkan lagu soo daadugureynayo muwaadiniintaasa muwaadiniintaasi godoosan oo yahay kii saddexaad ee la fuliya tan iyo sannaddii laba kun sideed iyo toban iyadoo intaasi ku dartay in muwaadiniinta la siinayo ama mudnaanta la siinayo dadka tabaaraysan ee u baahan gurmadka deg dega ah inkastoo dowladda etoobiya aysan weli shaacin qarashka dhabta ah ee barnaamijkan ku kacayo haddana wasiirka waxay sheegtay in dalkaasi dadkaasi loo diyaarinayo wixii tashiilaad ah ee ay u baahan yihiin sida hooy ama goobo kaleba warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo beelulah dhegeystayaal saaki waa naga inta